haatanna waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkii hadahayo kale aad maqli jirteen maalin walbo axada waa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaa isugu kaaya soo duway maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha oo toddobaad walba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o laanta afka soomaaliga dowladda maraykanka ayaa dhowaa markii ugu horraysay qiratay in unug yar oo ciidana uu ka joogo soomaaliya maraykanku ma sheegin tirada ciidamadaasi balse waxay sheegeen in soomaaliya loo geeyey si ay talabixin u siiyaan ciidamada amniga ee soomaaliya iyo howlgalka midooda afrika ee soomaaliya dhinaca kale dhowaan ayaa militariga kenya waxa uu sheegay inuu weerar dhanka cirka ah ku qaaday saldhig kooxda al-shabaab ku lahayd koonfurta soomaaliya halkaasina ay ku dileen maleeshiyaad badan oo ay ku jiraan saraakiil sarsare oo ururka al-shabaab ka tirsan arrimahan oo dhan ayaa kusoo beegmaya xilli saraakiisha ciidamada amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya ay ku celcelinayaan howlgal militari oo ka dhana deegaanada ay weli al-shabaab gacanta ku hayso al-shabaabna ay sii wado weerarada isqarxinta ee ay ka wado soomaaliya haddaba xogaga shisheeye ee soomaaliya ku sugan door inteeleg ay ka qaadan karaan soo celinta nabadda soomaaliya iyo la dagaalanka argagixisada oo lasii xoojiyo soomaaliya su-aalahaas iyo kuwo kale oo badan waxaa ka jawaabaya jenaraal cali xaashi baraale oo ka tirsanaa ciidamadii xoogga dalka soomaaliya si dhowna ula socday arrimaha ammaanka soomaaliya jenaraalka oo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha kaga qayb qaadanaya qadka taleefanka isagoo ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa inta uu barnaamijka socdo waxa su-aala ku weydiin doona qaar ka mida dhegaystayaasheenna jenaraal marka hore kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha idaacadda v o a laanta afka soomaaliga waa dhawaada marka hore bal waxaad iga warantaa soomaaliya waxaa jooga ciidamo shisheeye hadday noqon lahayd ciidamada nabad ilaalinta midooda africa waxaa kaloo jooga ciidamada kenya oo markii dambena amisom ku biiray ciidamada ethoobiya jooga maraykankana dhowaan wuxuu sheegay in ciidamo cutub ka mid a ciidamadiisa ama unug ka mid a ciidamadiisa oo tala bixinaya ay joogaan soomaaliya marka waxaa adhan fiiriso ma kuu muuqataa in ciidamadaha shisheeye iyo awoodaha shisheeye ee soomaaliya jooga ay nabadii soomaaliya iyo xasiloonidii soo celin karaan waa maasanta colaad waxa weeye arrintaasi kolley ciidamadaa hadda aad tirisay oo dhan waa ciidamaha shiyada awooye qolo walba sidaa ku timaada meeshan waxay joogaan waa dalkii soomaaliyeed weye dalka soomaaliyeedna dal dad leh weeye dadkiisu sidaa xoogaa waxkaa kasii ahaadeen laakiin dalka ciidan aan u dhalan oo aan dhulkiisa aqoon oo aan ceelkiisa aqoon oo wadadiisa aqoon oo dabeecadda dalkiisa aqoon oo deegaamada sida ay kala yihiin aqoon ma umalaynayo inuu amniga soomaaliyeed sugi karo hase waxaan dhihi karaa wax waa qaban karaan oo meel markaa hawlgal laga fulinayo wax way ka qaban karaan waxbay ka tari karaan laakiin xasilinta dhabta ah ee dalkan uu baahan yahay waxaa keeni kara sila rasmiga u keeni kara dadka u dhashay baa keeni karaa soomaaliya howlgallaa ka socda meelo badan baa la qabsaday oo ciidamada soomaaliya iyo kuwa midooda afrika ay qabsadeen labada shabeelle oo kale hiiraan oo kale meelo badan baa gacanta lagu dhigay haddana waxaad moodaa in meel kasta oo la qabsadaa ay nidaamkii iyo kala dambeyntii ku yar tahay oo isbaarooyin iyo nidaamkii qabiilka iyo dagaalo beeleedyo iyo waxay kasoo noqonayaan marka ma is leedahay sugidda ammaanka oo aan wadanin nidaam iyo maamul loo sameeyo deegaanada in aanay waxba soo kordhin karin awlow kala qaadba arrintaas arrina waxa weeye ciidamada ajnabiga noocay doonaan baa noqdeen dalkay doonaan baa ka yimaadeen dadna waxa weeye ciidanka soomaaliyeed oo dalkan asagu iskale mustaqbalkiisa inuu ka jawaabaan la rabo labada aan u kala qaadno ciidanka hisheeye ee dalka yimi qola kastaa ka yimaadeen wax badan bay dalkan u qabteen runtii lama inkiri karo wax la inkiri karo maaha wax badan bay amnigiisa ka qabteen laakiin waxaa layidhaha higir baryaheen male soomaalida dhaqan bay leedahay neefka reerku uu qasho markaas ayuu hilib iyo maraqba kaga degi karaa laakiin hilib loo keenay oo meel kale inta ugu soo qeeray hilibkan karsada waxaa la isleeyahay inaysan hilib baryaheen malaaliya ciidankaas wuxuu la mid yahay ciidan si kumeel gaara inta hawlgal u sameeya oo wax burburiya oo adkaada oo deegaankaa qabsada markaa kabacdina uusan wax deegaanka la xiriira ama tuulooyinkiisa ama ceelashiisa ama dabacdihiisa ama dhulka maxaa kulamiyigiisa uusan ku fidi karin waadna og tahay oo maanta hubka dalka lagu haysto ama nimankan dhubka badan oo dalka hadda maanta aada u dhimay ha haysteen ama rayidku ha haystee dalku waa hubaysan yahay deena ayaa waxaa lagu jiraa furyo boolayaal culusa ee ma tegi karaan ciidamada ajmadigu meelahaas qofka lagu haysto dadka dhigis ma samayn karaan dhaqanka soomaaliyed ma yaqaanin deegaamadiisa ma camili karaan waxaan u rabaa waxa weeye arrintaas doorka ugu fiican oo macnaha samayn kara oo mustaqbalka soomaalida amniga soo celin karaa waa in ciidamadii soomaaliyeed la tayeeyo la tababaro la qalabeeyo la dhiso looga gudbo dhibaatada maanta jirta waa bilaabanta arrintaas oo hadda wax badan oo aan ku farxayna ama aan ognahay baa jira oo fiican oo la qabtay laakiin intaa in looga sii dhawaado oo tasmiiraadka maanta askariga ajnabiga loo ogol yahay nuskiis la siiyo kiiga dhanka iska laha intuu doonaba haleeg hadduu kun doolar qaato shan boqol in la siiyo kan soomaaliga waa ku filan tahay waa ku hawlgeli karaa niyad buu ku keeni karaa dalkiibuu yaqaanaa deegaankiibuu yaqaanaa dadkiibuu yaqaanaa waa kaga haboon yahay waxaana anagu qabaa arrintaas meel kasta maxaan ku radaa ku xernaatee inaan daacad laga wada ahayn dalka soomaaliya in la dejiyo inaan daacad laga wada ahayn haddii daacad laga weeyo baxasha aysan mashruuc oo akel kii dalka iska lahaa weeye kii asaga xilkeenu la wareega amniga la rabay weeye kii maxaan ku dhahdaa ummadan soomaaliyeed askari u noqon lahaa weeye askari aan dibihiilah dalkan askari uma noqon karo waxna kama qaban karo marka caalamka wax bixiya iyo cidda wax ku siisa maxaan ku dhahdaa ciidamada ajnabiga oo dalka soomaaliyeed waxaan ku talin lahaa amniga inay suguddiisa ay u muuqato mid soomaaliya wax lagala qabanayo askarigeeda la siinayo oo haddaan intaasi nebiga loo ogolaya aan loo ogolayn musked in loo ogolaada askariga soomaaliga si uu dalkiisa wax uga qabto aniga waxaan qabaa taas weeye haddaan usoo noqdo su-aashan hoos ugu daadego oo ah meelaha la qabtay oo laga kiciyey dhalinyarada cadowga laga kiciyey maahan in ay joog la joog lama joogtayn ilaa hadda weli lama joogtayn arrintaas weliba waa daahday baan qabaa yaabo badan bay arrintaasi ay maxaan ku dhaha dib u dhac ugu samaysay waxaan anigu qabaa haddii dagaalkaasi dhab yahay oo si cilmi ah oo si caqli ah oo si xirfad ah uu dagaalkaas loo wajaho in aan isleeyahay laba yari baa lagu xorayn karaa dalka wiilasha yararka carcarabaya hadda meel carcarabaya ayaa laga xorayn karaa dalkana hadna loogu soo celin karaa laakiin meelo badan oon hadda taataabtay awgood ayaa waxaan isleeyahay inay ku baahi karto amnigii in la wada sugo dalka wa wa waa hagaag aad aad baad umahadsantaha jenaraale waa kugu soo noqon doonaa su-aalaha laakiin waxaan rabaa mid ka mid a dhegeystayaasheenna oo qadka ku jira inaan soo geliyo dhegeysta ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirayso magacaygu waa maxamed xaashi oo california kaga soo wacaya waa salaamiya jenaraalka fikirkiis aad baan uga helay fikirkayga haddii aan ka hadlo ku saabsan ammaanka soomaaliya iyo si wax looga qaban karo aniga waxaan isleeyahay marka hore ciidamada milatariga soomaaliyeed waa in la xoojiyaa oo ciidamada milatariga la dhisaa waa in sidoo kale booliiska la xoojiyaa waxaan wax ku qaban karno ama aan sharaf ku yeelan karno ama aan ammaanka kusugi karno gobolka iyo weliba degmooyinka soomaaliya waa in ciidamadan aan dhisano maadaama ciidamo naloo keenay ama kuwa noo yimid aysa waxba noo qaban karin oo annagii aan isku naqaano halhal geed geed aan u naqaano soomaaliya dadka is yaqaanaan waa midaas midaas leeyahay waa looga rey kara qoladan hadda dhinac cararaysa oo jenaraalku hadda ka hadlaya ee al-shabaabka waa u baahan nahay midda kale in ciidamada kale oo noo yimaada sida ciidamada sida cirkao kale ina laga taageero sida badoo kale ina laga taageero sida sirdoonko kale ina laga taageero ciidamo shay waa u baahan nahay mararka qaar oo si aadan ugu baahan nahay dhanka farsamada iyo teknolojiyadda laakiin ciidamada dhulka soomaaliya waa kuwa muhiimada in la saar u baahan oo xuduudihii iyo maaragtay iyo goboladii iyo degmooyinkii iyo meel kasta dadkii yaqaanay oo urasha dalka oo soomaalinimada ku jirtay kuwa wax ka qabanaya ama wax ka qaban kara waa ciidamada soomaaliyeed su-aasha aan weydiinayo generaalka haddii un uu ka og yahay waxay tahay waa maxay sababa hortaagan in ciidamada soomaaliyeed gaar ahaan milatariga soomaaliyeed in la dhiso la xoojiyo oo niyaddooda kor loo qaado oo booliiska soomaaliyeed degmooyinka loo qeybiyo oo la ballaariyo oo dhaqaale la geliyo waa maxay sababaha haddii jenaraalku wax ka og yahay in ciidamada soomaaliya aan la dhisin wa wa waa gartay aad baad umahadsan tahay maxamed xaashi oo nagala soo xiriiraya california dalkan maraykanka jenaraal waad maqlaysaa si fiican waxaan u gartay maxaa ciidamada soomaalidu ay hawlgalka jira ama qaabka socda ay uga dhex muuqan waayeen waa midaan horey u sheegay tilmaamay aan hoogaa hoos ugu daadego arrintaas waxaad moodaa haddii laga soo bilaabo maamulka soomaaliya laga bilaabo dhiirniyad baa jirta anahaysa had iyo jeer shacabka soomaaliya dhadihiisa ku badan wax walba amniga ayaa kow iyo laba iyo saddex laga dhigaya arrintaas weli islooda bay iska noqotay laakiin ficili gudbinteedii wax badan baa ka maqan ilaa hadda waa suuradda ay ka hilaadahay arrintaas waxaan qabaa in madaxda soomaaliyeed marka laga bilaabo iyo ciidamo kasaa loo idmadayba in dib loogu noqdo maxaa maanta dalku ugu baahan yahay wuxuu u baahan yahay askari amniga wadaniga ee soomaaliyeed ee lama huraan waxauska jiraan asaga dalkan iska leh marka koobaad in loo diyaariyo tiro ku filan marka labaad in la qalabeeyo marka saddexaad in la siiyo tasiinaadka uu u baahan yahay hubka uu u baahan yahay cunada uu baahan yahay daawada uu baahan yahay waxa uu u baahan yahay inta ugu badan in lasiiyo asaga waxaan maqlaynaa had iyo jeer oo dhagahyada kusoo dhacaya maxaan ku idhahdaa intaasaa shaqaalo shibinaa la qoray intaasoo wasaaradba shaqaalo loo qoray mushaaraadkooda waa dhamaystay maxaan ku idhaha baarlamaanka intaasaa mushaaraadkooda waa dhamaystiray wax maxaa diidaya ilaa hadda maxaa diidaya oo taagan marba haddii hadafkeena koowaad yahay amniga kow amniga labo saddex inuu yahay oo baahida aan qabno oo ugu badan ay tahay maanta dalku amnigu u baahan yahay oo maanta haddaan amni jirin ah wax la qaban karaaba aysan jirin oo furihii nabadu uu yahay amniga dalka in askariga soomaaliyeed loo hiro boqol kiiba afartan ama boqol kiiba konton dakhliga dalku leeyahay halkaas weliya meesha halkaas weliya meesha baajo ahay haddii laga kor wareego oo laga leexleexdo oo afka ay baarkiisa ku ekaatana inta amnigu kuu jiro ayay qabanimadu kuu jirtaa waxaan rabaa dhegeysto kale inaan qadka soo geliyo oo isna su-aal qaba iyo aragtidiisana uu ka dhiibto dhegeysta ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirayso magacayga waa cabdifataax aadan maxamed waxaan idinkala soo xiriira gobolka minnesota ee magaalada minneabolis waxaan u mahad celinayaa generaalka iyo hadiyaha barnaamijka maxamed calaad xasan iyo v o e da fikirkayga ku aadan aan rabaa inaan ka hadlo amniga qaranka soomaaliya fikirkaygu wuxuu yahay dowladda soomaaliya iyo amisom iyo ciidamada kenya oo ku sugan soomaaliya in aysan waxba badan ka daba karin oo wasaaradaha faraha badan oo shan iyo labaatana la gaarsiinaa iyo waxaa la gaarsiinaa labaatan iyo tobana laga dhigaa lagu murmaayo in wasaaradaha kale lasoo yareeyo si dhaqaalo loo helo wasaaradda amniga qaranka ama wasaaradda gaashaandhigga yani in laisugu tago wixii qarashale laisugu geeyo adduunkana maaragtay wixii laga helo laisugu daro si maaragtay amniga looga shaqeeyo loona dhiso ciidamada qaranka fikirkaygu taasoo ku aadan yahay su-aasha generaalka aan weydiinayo waxay tahay ciidamada kenya iyo ciidamada etoobiya iyo kuwo maraykanoo yimaado waxoo dhan waxba badan kama qaban karaan qaranka soomaaliya dowladda maxay u ugu tala gashay in ciidamada dalka soomaaliya la dhiso aad baad umahadsantaha cabdifatax oo naga cabdifatax oo nagala soo xiriiray magaalada minneapolis gobolka minnesota dalkan maraykanka generaal waxa soo noq noqonaya su-aashan la xiriirta ciidamada soomaaliya maxaa wax looga qaban lahaya ciidamada soomaaliya maxaa loo dhisi layahay dhegeystayaashu waxaad moodaa in su-aasha ay xooga saarayaan marka markaad fiiriso dowladda soomaaliya mar walba waxay ka hadashaa in dib u dhis lagu sameynayo ciidanka soomaaliya markaad fiiriso mashaaraadkooda iyo qalabeyntoodana sidaa uma sii buurna marka caqabadaha hortaagan marka laga tago ballanqaadka dowladda maxay tahay caqabadaha hortaagan waa mahadsan tahay cabdirasaaq aad buu mahadsan yahay horta marka koowaad su-aashaas waxaad moodaa xoogaa yar inay aniga iga badbanaan karto oo qofka kombeteysada ama mas-uuliyadda markaa gacanta ku haya hadday noqon lahay taliyayaasha ciidamada hadda maanta fiilka ku jira ama hadday noqon lahayd wasaaradda gaashaandhiga ama guud ahaanba dowladda ayaa su-aashaas xaggeeda aan isleeyahay way u dhici lahay haddaan saaan wa hadda bacdalaha hadda barnaamijka ku jiro xogogaal badan laaan ka ahay gudaha aan hadda isku dayo inaan arrintaa ka jawaabo waxaan isleeyahay waxa weeye ciidanka maanta dalka joogaa ciidan tiba tiro badan baa jira ciidan la tababaray baa jira kuwa aan tababar rasmiga qabin baa jira dowladda maanta dhisanona dhaqaale aan isleeyahay ciidankaa waa ku daboobi kartaa ma jiraan qabaa anigu ma jiro aniga waxaan qabaa dowladda waa dadaashay dadaal badan bay sameeyeen ciidamo badan baa la tababaray hadda maalmaha kan waxaan filayaa inaad media ka maqlayseen ciidanka calibooda iyo labaad calibooda waa ciidankii dalka maxaan kora xooga dalka soomaaliya lagu abuuray ciidan magacaas loogu daray ayaa hadda la tababaray oo dalka lagu taba marka waxaan anigu isleeyahay waxa weeye horseed hagar kuma maqnaa layi dowladdu hagar uma malaynayo maanta ninna korkiisa biyo kama agrire inay ciidamadeeda wax ka agrinayaan ma aaminsani dhamaystir fara badan buu u baahan yahay aan ka soo qaado markii dowladihii dowladihii hore oo dalkan ka jiri jiray haddii dalka lasoo weeraro ama xaalad dagaal dalku uu galo had iyo jeer waxaa soo bixi jiray waxaa weeye sharciga degdega ayaa la samayn jiray emergency baa dalka la gelin jiray dhaqaalaha emergency baa la gelin jiray gaadiidka iyo waxa isgaarsiinta iyo tiiliska la haysto oo dhan dalka difaaciisa ayaa loo jaahin jiray boqolkiiba inta ugu badan waxaa loo jeedin jiray maxaan ku dhaha difaaca dalka waxaan anagu qabaa maanta ba dowladda soomaaliyeedna aan kula talin lahaa baahi maanta uga badan ma jirto difaaca dalka in wax badan loo jeediyo oo shaqaalaha rayidka iyo ciidamada kaleeto ee maxaan ku idhaha xataa gudaha jooga maanta difaaca dalka ayaa khatar ku jira marka difaaca dalka la shido ayaa dheelitir ama miisaaniyad la samayn karaa maxaan ku idhahdaa wasaaradaha wax loo qaybiyo laakiin anigu waxaa qabaa maanta boqolkiiba inta ugu badan dowladaha maanta yaryaroo hadda annaga noo soo gurmaday walaaleeno hadda wax badan oo wanaag aan u tirinayno hadda dowladda jabuuti oo kale tusaaleaan usoo qaadano ciidanka yar baa wuxuu ka joogaa gobolada dhexe ama aan isleeyahay hiiraan buu ka joogaa ciidanka ciil walaal oo halkaa yimid oo dowladaha maxaan ku dhaha amisom ka mid ah waan garan karnaa nin baa yiri baa li ninka ii ciirayana waan garan karaa ninka igu xogayana waan garan karaa ma aha oo keliya difaac dadkay kala qayb qaateen hawlihii socoday walaasimahan caadi ahayn bay muujiyeen ciidamadii ka tirada badnaa bay ka tayo badan yihiin waxaan ugu qabaa halkaa tusaale dowladda soomaaliyeed noqon karta ee ciidanka hiil walaan in lagu daydo ciidanka hiil walaan in maxaan ku raa gacan la siiyo ciidamada kale ee noo soo gurmaday inay ku daydaan oo amisom inay ku daydaan ha loo jaheeyo dhaqaalaha maanta dalka ama dibadda uga yimaada ama gudihiisa ka soo baxa waxaan ku talinaynaa annaga oo fikirkayaga iyo taladeedu tahay in lagu jeereeyo ciidamada qalabka sida markii difaaca dadku uu maxaan ku yaraa meel la hubsanay gaaro ayaa qorsad ballaaran oo dowladaha ama wasaaradaha u badan baa la samayn karaa waana qabaa hadda inaan dadaal yarayn wa wa waa mahadsan tahay cabdifataxna waa mahadsan yahay intaanan u gudbin dhegeystaha kale waxaan rabaa bal su-aal inaan ku weydiiyo waayo aragnimadaada xagga ciidanka markaad fiiriso soomaaliya howlgal military oo ciidamo shisheeye ay ka fuliyaan ma cusba saddex iyo sagaashanka ciidamadii maraykanka ciidamadii unisomta la dhihi jiray waxaasoo dhan baa howlgallo military ka sameeyey etoobiya soo faragelisay labada kun iyo lixdii marka markaad waxaasoo dhan fiiriso guusha ay gaari karaan ciidamada shisheeye aragtidaada waxaan qabaa aniga ciidamadaa shisheeye noocay doonaan baa noqdeen dalkii aanbaha ka yimaadeene ammaanka dalka ma sugi karaan habay marka gaari karaan waxay ku sumi karaan wakti mucayin ah oo hawlgala ayay fulin karaan meel ayay hawlgal ka fulin karaan waa ku guulaysan karaan waa ku guuldaraysan karaan laakiin amniga aynu maanta u baahan nahay annaga soomaali haddaynu nahay amniga aynu maanta u baahan nahay ciidamada ajnabida nooma suuragelin karaan noomana dhamaystiri karaan baahidaan qadana ma gaari karaan keliya waxay noo samayn karaan sabood bay noo noqon karaan wana caawin karaan caawin bay noo samayn karaan laakiin amniga aan maanta u baahan nahay ciidamada ajnabiga dabada ka imaanaya waxaaba yaraatay nama gaarsiin karaan anna waxaan qabnaa amniga soomaaliyeed haddii daacad laga yahay muddo aan hal sana ka badnayn hal sana aan ka badnayn ba amniga soomaaliyeed lagu sugi karaa aan tusaalayo kuu soo qaado askariga ajnabiga qaasatan dowladahan hadda afrikaanka ee amisom lacag kun dolar ka jira ayay qaataan oo mushaar u qaataan muddana hadda waa joogin lama daliili karo meelo badan hadda waxbay ka qabteen runtii haba u badnaata caasimadda haba badnaata waxbadan bay ka qabteen laakiin ayagu inta hadda ay noo qabteen baahideena way ka ballaaran tahay baahideena waa dalka oo dhan in wax laga qabto wey daacad kama ay ahaa dowladaha lacagtaa bixida ama dowladaha amisom ku jira maaa daladeeda ku jira daacad kama aha in amniga soomaaliyeed meeshii la rabo uu noqdo waktigii la rabana oo lagu gaaro daacad kama ay ahaa waa mashruuc baan qabaa kama dhowray macadka waa mashruuc baan qabnaa haddii ay tahay in soomaaliya la garab istaago haddii ay tahay in soomaaliya amnigeeda wax laga qabto haddii ay tahay soomaaliya in cagaheeda marka la isku taagto faranjabka ka sabcado hala siiyo askariga amisom mushaarka qaato oo kale hala siiyo askariga soomaaliga ah ee dalka iskale ee beri kala wareegaya asiga mas-uuliyadda aad baad umahadsan tahay dhegeystaha ugu dambeeyaan raba inaan soo geliya qadka dhegeysta ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirayso maxamed daahir waxaan idin soo xiriyaa wadanka kuwait caasimada dalka kuwait maxamed kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waa dhawahay walaal colaad aadan ugu mahadsan tahay sidoo kale waxaan umahad celinaya generaalka martida ku ah barnaamijka runtii inta badan waxaan qabay wuu sheegay generaalka wuuna ku mahadsan yahay markii loo fiiriyo baahida aan qabno ciidamadan jooga dalka soomaaliya way jirtay mar inaan baahi u qabnay soomaalidana waxay tidhahdaa bawdo rag marba midaa qaawan wadamadan hadda nala joogo mar bay qaawanaayeen oo annaga ayaan taageero soomaalideena siin jirtay generaal generaaladeena iyo saraakiisha ciidamadeena oo kamid yahay generaalkan ayaa mar taageeri jiray tababari jiray ragga hadda maanta noo jooga raggaasna markaa runtii loo daadego wax weyn ay noo qaban karaan haba yaraatee ma jirto ciidan dal shisheeye kaaga imaadayna ma ahan ciidan aad ku tashan kartid waxaa tusaale noogu filan wadamadii ay galeen dowladihii waaweynaa oo maraykanka ugu horeeyey iyo wadamada kale ay galeen tusaalaha ugu dambeeya haddeetana waa ciraaq oo maanta waa ujeedeen dhibaatada ciraaq ka socoto magaalooyinkii laga saar dadki inay hadda kusoo noqonayaan xog ku leeyihiin generaalka su-aashaan weydiinaya waxay tahay maxaa khasbay mar walbaba in ay generaalada soomaaliya ay ka dhawaajiyaan ay dhahaan isbaarada waa qaadnay ciidan disblinkiisa oo soo celinay ayna maalin walbana ciidanka disblinkiisa ay noqoneen tay generaalada ama dadka maxaan kuraa ciidamada hore lahaan jiray xirfadlayaasha haddaan ugu shee su-aashiisa su-aashii saasay badnayd baan isleeyahay taas horta waxa weeye su-aal baa ka taagan oo su-aasha waxa weeye dalku markii qabanjaku ku dhacay laba arrimood midna ma baabi'in khayraadkii dalku ma baabi'in wasiyaashii iyo beerihii iyo dhulkii wax laga farxan jiro dhan waa noolyahay aqoontii dalka ma baabi'in oo hadday ciidan noqon lahayd iyo hadday rayid noqon lahaydba inkastoo dadka qaar yihaahaan sanimadii hore iyo dadkii hore wax u bartay ciidamada hordabay noqdeen dadka waa ka baxeen iyo su-aalahaas ay taagan yihiin haddana waxaan rabaa walaalkii inaan ku qanciyo horta marka ugu horeysa sarkaalka aqoonta leh ee maanta loo baahan yahay in aqoontii asaga la geeyey maalgelintii ay shacbiga soomaalgeliyeen laba la baray inuu gudbiyo inuu gudbiyo waxay ku xiran tahay siyaasada dalka ama xulka ay xushaan dowladda markaa dadka mas-uuliyadda lahayaa wa waa gartay jenaraale aad baad u mahadsan tahay barnaamijka wicitaanka dhegeystahana waad ku mahadsan tahay ka qayb qaadashadaada mar kale waa kuu mahad celinaynaa adaa mudan ahaan intaasi ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeennii wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadka kusoo qaadannay kaalinta xogag shisheeye ay ka qaadan karaan ammaanka soomaaliya iyo la dagaalanka argagixisada waxaana martii igu ahaa jenaraal cali xaashi baraale oo ka tirsanaa ciidamadii xoogga dalka soomaaliya si dhowna ula socday arrimaha ammaanka soomaaliya inta aan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinle sidaa iyo nabadgelyo